markana ciyaartii weyneed ee suberboolka ayaa goordhoweyd soo gabagabowday kulan ciyaareedkan oo ah fiinaalka tartanka maraykanka u yaqaano kubadda cagta ayaana waxaa ku guuleysatay kooxda eagles oo la ciyaareysay kooxda kansas city chiefs haddaba sanadkan ciyaarta waxaa ka qaybgalay madaxweynaha maraykanka donald trump waxaa qadka telefoonka ee gobolka minnesota ku jira wariyaha v o eda maxamuud mascade oo ciyaarta daawaday mascade bal nooga waran ciyaartan siday u dhacday iyo weliba wixii kooxaha ay kala heleen
aad baad umahadsan tahay cabdulqaadir ciyaartu waxay ahayd mid aan noqon tii la sugayey waxaana ugu wacnayd in ciyaarta aada loo hadalhayo in labadii kooxood ee ugu wanaagsanaa intii uu tartanku socday ee ciyaarta kama dambeynta isugu yimaadeen lana sugayay in kubad qurux badan ay labada kooxood soo madhigaan laakiin nasiib darro ma noqon oo ciyaartu waxay ahayd mid hal dhinac uun u jarjeerta kooxdii koobka labadii kale lasoo dhaafay difaacanaysa ee kansas jefes ayaana waxaay u muuqatay koox iyadoo hurdaysa garoonka soo galay aada iyo aad ayaana looga gacan sarreeyey oo waxaa la odhan karaa waa lagu durduriyey si kale haddii loo dhigo ciyaarta waxay u muuqatay ciyaar ay ku hardamayeen caruur iyo rag waaweyn oo kale marka la fiiriyo awoodda ee kooxda ee philadelphia eagles soo bandhigtay saddexda qaybood ee ciyaarta markii daqiiqada aada u yar ay ka dhimanayeen waxaa lagu hogaaminayay kooxda kansas soddon iyo afar dhibcood halkaasi waxaad ka dareemaysaa in kooxdaasi afkay madaxaba laga garaacay laakiin wararkaasi markii uu sii dhammaanayay ayay lix dhibcood keensadeen kabacdina ciyaartii waxay kusoo gabagabowday labiiyo labaatan dhibcood oo ay la timid kooxda kansas chiefes iyo afartan dhibcood oo ay la timid kooxda philadelphia eagles waana markii labaad oo kooxda philadelphia eagles ay taariikhda ku guuleysanayso ciyaartan loo yaqaano superboolka iyadoo sanadkii labada kun sideed iyo tobankii halkan gobolka minnesota lagu qabtayna ay markaa ka guuleysatay werihii ciyaartu xaalay tabinayay ee tom brady oo isagu markaasi ahaa quarterbaga kooxda new england patriots marka waxa ay dhigtay philadelphia taariikh aada cajiib u ah ciyaaryahankooda quarterbago ee banuuniga u qaybiye galan hertisna waxa uu noqday m v b ama ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee ciyaarta finalka ayaa la siiyey waxaa xusid mudan cabdulqaadir oo ciyaaryahankaasi markii uu jaamacadda ciyaarayay oo alabaama u ciyaarayay macalinkiisii hore nick savens inuu ciyaarta kama dambaysta ahayd binji geliyey oo aanuu safin kulankii ugu qiimaha badnaa noloshiisa marka caawa waxaan u malaynayaa in cid la hadli karta ayna jirin haddii uu superbolna ku guuleystay ninkii nick saven ahaa hurdo caawa uma taalo marka dhinaca laga eego laakiin guud ahaan marka la fiiriyo ciyaaryahankan glen herts waxa uu ahaa ciyaaryahanada hadda quarterbaga ka ciyaara kuwa ugu wanaagsan wayna muuqanaysay marka la eego qaabka kubadda u ciyaaraya in dhaweydba in uu koobkan ku guuleysan karay laba sano ka horna isaga ayaa laga guuleystay oo kooxda hadda uu ka adkaaday uu ka aarsaday caawa ayay ka badiyeen marka
mascadda marka dhinaca kale mahomes ciyaaryahanka la yidhahday quarterback waa kooxda kansas jefes ragga xira amaba ka ilaaliya in lasoo weeraro caawa waxaad mooday in qulqul daadada ay ku soo daayeen in ka badan lix mar ayaa dhulka la dhigay kubado badan oo tuurana waa laga qabsaday waxa uu ekaa nin aan ahayn mahomiskii saddexda koob ku guuleystay sidoo kale philadelphia waxay baajisay markii ugu horreysay taariikhda ciyaaraha n f l ka in saddex suberbool oo isku xigta hal kooxi ay ku guulaysato taasi oo aan hore u dhicin fursadaasina caawa waa laga horjoogsaday kooxda kansas city
mascade kooxdan kansas chiefska maxaa ku dhacay koox xoogan horyaalkii haysata aada loo hadalhayay maxaa jilbaha dhulka ugu dhuftay ilaa hadda ma laga hadlay waxyaabaha sidaas u galay xalay
su-aashaasi waa su-aasha ilaa hadda cid jawaabteeda haysa aan la garanaynin laakiin marka aad eegto qaabkay ciyaartu u socotay waxaa muuqanaysay in nimanka offense lineka loo yaqaano ee quarterbaga ka difaaca difaaca kooxda kale inay u ekaayeen kuwo ka awood liitay kooxda philadelphia eagles laakiin warbaahinta iyo waxaad moodaa mararka qaar inay iska indhatirayeen awoodda ay lahayd kooxda philadelphia eagles oo difaaceedu ay ahaayeen difaaca ugu wanaagsan ciyaarihii n f l ka xilli ciyaareedkan lasoo ciyaaray dhinaca kale sheekada aadka la yaabka u ahayd oo dadkii marka ciyaarta la tabinayay lasoo bandhigay waxaa ka mid ahayd in nimanka offenslek ee waaweyn ee xooga badan ee difaacaya mahomes marka la eego dhirkooda afrejahan celcelis wuxuu ahaa six three ama lix dhibic saddex culayskoodana waxa uu ahaa laba boqol afartan iyo shan halka ragga ay ishayeen celcelis dhirkoodu ahaa lix dhibic lix awoodooda amaba culayskeeduna uu ahaa saddex boqol soddon iyo sideed marka ku dhowaad boqol baun ayaa culays ahaan laga sarreeyey saddex injina waa laga dheeraa marka halkaas waxaad ka garan kartaa in lagu durduriyey oo lagana awood badnaa in laga awood badnaana waxay ka muuqanaysaa resultiga ama natiijada meesha ka soo baxday laakiin dhinaca kale waxaa la odhan karaa macalimiinta wadatay kooxda philadelphia eagles in ay ka baahi bad ama kooxduba ay ka baahi badnayd koobkan marka la eego waayo koox laba sano isku xigta koobka difaacanaysay iyo koox markeedii ugu horreysay sanadkii labada kun iyo sideed toban ku guulaysatay philadelphia kansas ay iyaga ka badisay laba sano kahor in carab badan iyo isdiyaarin badan ay ay soo mareen ayaa laga dareemayay oo labada kooxood awoodooda marka la fiirsho marka waxaa muuqanaysay in philadelphia awood badnayd mascad adoo iisoo koobayo ciyaarta super bowlka maxay muhiim u tahay oo aad loogu xiiseeyaa oo dadka qaar xitaa shaqooyinkooda of uga qaataan oo guryaha loogu wada jiraa iyo meelaha lagu daawado
runtii ciyaarta super boolka waxa ay waddanka maraykanka uga dhigan tahay oo kale xaflad weyn oo kuwa waddankan laga dhigo oo kale ama maalmaha xorriyadda oo kale ayay ula mid tahay dadka maraykanka marka aad eegto waa maalin la isballansado asxaabtu ay ballanto ciyaartanna magaceeda markaad fiiriso waxaa la yidhahdaa american football footballka sida caadiga waxaan u naqaanaa ciyaarta kubadda cagta laakiin tan oo gacanta lagu dheelaayo haddana maraykanku waxay u arkaan ciyaar ayagu ay ikhtiraaceen ayagu ay leeyihiin iyaga u gooniya marka marar badan kufaanis iyo qab ayaa ka muuqanaya in ciyaartan loo xiiseynaya sidoo kale ciyaartan lacag aada u badan ayaa ku baxda xayeysiimaha oo kale malaayiin dollar bay ku bixiyaan wax ka yar hal daqiiqo in ciyaarta intay socoto telefishinka laga sii daaya maadaama dad aada u fara badan ay daawanayaan marka haddii aan soo koobo madaxweynahana waa ka qayb galay soo maha sanadka ha ciyaartan ha ciyaartan waxay u arkaan maraykanku inay iyagu leeyihiin iyagu ay samaysteen sheekada ciyaal xamarku yidhaahdaan adaa maxaa la yidhahdaa ii sheega adiga duwa adiga le daangeyso sheekadaas bay ku tahay ya madaxweynaha maraykanka ayaa ka qayb galay donald trump waa markii ugu horreysay oo madaxweyne xil haya uu ciyaar superbool ka qayb galo arrintaasi xiisaheeda ayay lahayd dhinaca kale waxay isku koox taageerayeen gabadha fanaanada caanka ee tyler swift oo ay iska soo horjeedaan oo aanay isjecleen kansas city bay wada taageerayeen waxa uuna madaxweynuhu soo twiid gareeyey muuqaal uu tilmaamayo uu leeyahay iyadana waa lagu oriyey anigana waa lai sacbiyey sheekooyinka ugu xiisaha badnaa oo xalay meesha ka dhacaya kamid ah sidoo kale fanaanka henry henry lamar ayaa superbolka halftimekiisa ka heysay inkastoo marka la eego baraha bulshada sida loo hadal hayay laleeyahay wuxuu ahaa fanaankii ugu liitay dhinaca masrixiyadda ee meeshan soo bandhiga halftime showga marka dad badan ayaa eedeynayay in aanu wixii laga filay soo bandhigin arrintaas lafteedu sheekooyinka la hadal hayay ay ka mid ahayd laakiin waxaa ugu weyneed madaxweynaha maraykanku inuu kasoo qayb galay mahomes oo ahaa ninka kansas wata quarterback ah hooyadii hooyadii walaalkii iyo gabarha laatana madaxweynaha ay sawir la galeen sheekooyinkaas ayaa baraha bulshada aada umahadsan tahay mascade waktigaana haya waayahay idaacaddeenina mascad aad ayuu umahadsan yahay intaas ayaan ku soo koobaynaa waxaan idinkaga tegaynaa codkii kaltuun bacdo
sawarkaagu inayaho markaan saaro